وأصلي وأسلم على نبي الكريم محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وسورة الأحقاف أيين كل أحسن آيات أفر الله هل عاد تقنين ب... أيوسيي تقنين ويبوسيي نبي الله درى يهود دقوا ما يقاضين إلهي عذاب كيسي بكبر عبمي مركب aaaarta mufasiriinta kutubooda ay ku qorayaan baa waxay tilmaamayaan inay diraan nin ay yidhaahdeen ceelalyaha inoo ahaado ay yidhaahdeen waafid buu yahay dadka u roobdoon dalab ninkii bil buu maqnaa meelo ayuu iska maray ama reeruu iska tegay yamantaa dhinaca xijaas sii xigta ah isagoo khamri cabaya oo iska tumanaya mar dambe ayaa daruurihii ilaahay ugu soo geliyay cadaabka ayaa isagoo farta ku fiiqfiiqaya wuxuu leeya ilaahw tan unoo door markii dambe carabi waxyaabahay ku mahmaahi jirtay ka mid ahayd laa takun ka waafidi caad reer caad ninkii wafdiga u galay ama roobdoonta uu dalbay oo kale ha noqonin intuu muddo dheer baqnaa wixii uu rabbi baryeyna uu noqday cadaabkan daruuraha lagu soo shatahay daruuraha loo soo egeysiiyey cadaabkanoo markaasaa ilaahay maraqa uu kaga furay oo uu ku afgambiyey daruurtii ay dhibicda ka eegayeen ba sawaariikh noqotay iyo gantaalo nebiguna calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed marka uu had iyo jeer arka madarka ee heegooyinka iyo fadku isa soo qabto aqbala w adbara mar intuu galu bixi jiray guriga mar wuu gelayaa marna wuu baxayaa sidii qof cagataallaynaya oo warwarsan caaisha markii ay tidhi dee wakhti ay dadkuba farxayaan weeye roob filayaana waa sidee maxaa ogeysiiyey kii reer caad ku da-ay oo kale inuu noqdo ayuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam marka dhibicdu ay bilaabantuu isu dhigi jiray dhibicdaa isagoo ka barakaysanayuu jirkiisa shariifkaa udhigayey inta ka horeysase waa ka warwarayey marka waxa ay tay in ilaahay khayrkiisa la weydiisto sharkiisa laga magan galo falamaa ra-awhu markii ay arkeen cadaabkii caaridan isaga oo soo cusub caaridku waa waxa yimid ee soo darriyey ee aan hore u jirin cadaabkii bay arkeen caaridan isagoo sidii daruuraha isa soo qabsaday mustaqbila awdiyatihim dooxyadoodii yaman soo qaabilay qaaluu waxay idhaahdeen haadaa caaridunkani waa roob mumtirunaa inoo da-aya waa masaakiin ka dhacsan waxay ilaahay u soo maleegay bal huwa buu ilaahay yidhi daruurahana arkaysaan ma stacjaltum bihi waa wixii aada dadejisanayseen riixun waa dabayl fiihaa cadaabun aliim uu ku sugan yahay cadaab kululi waa daruuro iyo dabayl iyo cadaab isku malaasan tudammiru waxa ay tirtiraysaa oy baabi'inaysaa kulla shayin wax kastay soo gaadho biamri rabbihaa ilaaheeda ayaa sidaa faray dabaysha laftigeeda amran sidii nebi ambiyada ka mid oo nebi sulaymaan ay ugu adeegaysunbay tanina waxay amran tahay cadowga inay hilifaa u qaado oo ay burburiso faasbaxuu waxay noqdeen waa baraysteen laa yuraa ilaa masaakinuhum guryahoodii mooye kuwaan wax kale la arkayn dad iyo duunyo iyo daaraba digaday noqdeen kadaalika sidaasaanu najdi lmujrimiin dembiilayaasha saasaanu abaalinaa buu lahay dadka mujrimiinta ah abaalkoodu waa in mar sidaa loo xaaqo walaqad makannaahum waxa aanu u suuro gelinnay oonu gacanta u gelinay reer caad fii maa shay in makannaakum fiihi maa makkannaakum fiihi aanaan idinka idin siin oo dad iyo dunyo iyo awoodba wax badan oon quraysh iyo reer makiyo reer xijaastoon haynin ayay nimankaasi hayeen oo awood mid jirka ah mid dhaqaalaha ah iyo mid deegaanka ah wax badan baa la isugu sallaxay intaasaa ilaahay uu isugu qoofalay marka kuwaasba dad iyo dunyo iyo awood iyo itaal waxay hayeen waxba uma tarine idina waa kasii liidataan wajacalnaa lahum waxaanu u yeelnay qolada ah samcan wa absaaran wa afidatan maqal iyo arag iyo garaad famaa aghnaa canhum waxba kamuu tarin samcuhum maqalkoodii walaa absaaruhum aragoodii walaa afidatuhum qulubtoodii min shayin waxba kamuu tarin waxalla wixii dareemayaal iyo weel iyo diyaarin ilaahay uu ku sameeyey waxba ulamay kicin wax khayrla xaggii ulamay kicin ilaahay wuxuu ugu talagalay imkaaniyaadkan badan ee qofka bani aadamka ah waxyaabahan uu ku galladay iyo khayraadkan iyo awooddan uu siiyey ee garaadka ah ee fikirka ah ee maamulka ah ee meesha dheera uu wax ka eegayaa miisadan iyo dheeraadkan uu xayawaan kaga duwan yahay inuu ufuqiisu kor u kaco oo dee wixii laga doonaya uu gartaaba ahayd kol hadduu garan waayo caqli male indha male dhega male wuu malaasan yahay id cille id wakti baanay kuwan oo dhan waxba u tarin kaanuu ay ahaayeen yajxaduuna biaayaati illaah aayaadka ilaahay wakhtigay diideen mar hadday aayaadkii ilaahay diideen wixii loo sameeye dareemayaal ahaa ee garaad ahaa waxba umu tarin ama id cille yajxaduuna biaayaati illah aayaadkii ilaahay bay diidayaan waxaa qabihim waxa ku habsaday maa kaanuu bihi yastahziuun cadaabkay ku dheeldheelayeen ay lahaayeen keen walaqad ahlaknaa waxaanu halaagnay buu ilahay yidhi maa xawlakum min alquraa magaalooyinkii hareerihiina ahaa dadkiinan maka deegaanka ku ahow magaalooyin badanoo hareerihiina ah xaggaa waqooyi marka loo kaco hawd galbeed dhan walba dhinacii loo kacaba ummado la halaagay baa ka xiga inta qur-aanku taariikhdooda uu rusul iyo ka waramo ummado eryadaasun bay u badantay mandiqada dhulbadhaha ah ee markaa ka agdhow ummal qura ayay u badantay ilaa ciraaq masar yaman urdun ilaa eryadaas intaa u shidaysaa turkiya xaggeeda sokay maa xawlakum min alqura ayuunbaa la halaagay wa sarafna alaayaat aayadahana waanu rogrognay waanu idiin dhigdhigna oonu idiin cadcadaynay lacallahum yarjicuun bal si ay usoo noqdaan kuwaana waa loo caddeeyey aayaadka kuwana waa loo caddeeyey xikmadda wax walba loo tusinayaana bal inu inay wax qaataan wey ilaahay ummaddiisa isagaa ile la doonaya badbaadada eh maa yafcalu allahu bicadaabikum baa ilahay uli haddaa ilaahay rumaysaanoo mahadnaqdaan ilahay muxuu cadaabkiina ku falaya falowlaa nasarahum may u hiiliyaan aladiina sanamyaashii ittakhaduu ay ka samaysteen min duuni illaahi inta alla ka sokaysa qurbaanan dhowaansho aalihatan ilaahyaalay ka dhigteen ilaahyaalay alle ugu dhowaanayaan sanamyaashay ka dhigteen bal may u heliyaan waa kuwa ilaahay sallaabay ilaahay loo dhigtay xaggiisoo loo mala alleh annagoo ugu tawasulayna ama ay nooga shafaaco qaadayaan ilaahyaashan arrinkoodu ma foge e allun baan ugu dhowaanaa waa kuwa ilaahay qurbaan qurbaan waa dhowaansho qurbaanan iyo aaliha ilaahyaashay alle lahayen waanu ugu dhowaanaynaa waxba uma helin bal dalluu canhum way ka lumeen wadaalika ifkuhumkaasi waa been abuuradkoodii kuwana alla noo dhaweynayaa waa been abuurad wamaa kaanuu yaftaruuna iyo wixii ay dhambalanayeen ifki iyo iftiraa waa laba been abuuradu waxaa halkan ilaahay uu ku xusayaa suuradda qeybtan dambe aayadda sagaal iyo labaatanaad iyo dhowrka aayadood ee ku xiga qisadii jinka jinkana waxaa rasuul u ah rususha ilaahay u diraw ee uu soo khatimay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam waa khalqi jiro caalamka inagu weheliya waa khalqi gaalo iyo islaamba leh la jannaynayo la naari doono kuwooda islaamee hagaagana waa la jannayn kuwa kalena sida ilmo bani aadamka aafoobunbaa iyagana la naari jinkaasi dhowr jeer bay la kulmeen nebiga caleyhi salaatu wasalaam maadaamuu dee rasuulu ahaayo rusul u gaara aanay lahayn ee iyaga rusushoodu waa ducaadda uun cidda rususha ka soo xambaartuunbay ahaaye dhowr jeer bay ahayd mar waxau ahaa cifriidkii weynaa markii uu kala diray uu yihi waxbaa soo kordhee dhulka ha la maro ee u yimaadeen nebigoo salaad tukanaya calayhi salaatu wasalaam oo qur-aankii akhriyayo aada bay u jeclaysteen waa sida quluuxiya ay ka warramayso dabeedna way ku soo dhowaadeen wa annahu lamaa qaama cabdullaahi yadcuuh kaaduu yakuunuuna calayhi libada iyagoo ku soo dhowaaday oo jeclaystay oo qur-aanku soo jiitay oo soo jiitoo dabeedna ay nebiga dulbixiba gaareen calayhi salaatu wasalaam libadan kuwa isdulbaxay u dhowaadeen mar kalena nebigu waa la kulmoo qur-aan buu ku dul akhriyey waa kii tilmaamayay suurat raxmaan inuu ku akriyey dabeedna markuu asxaabta ku akriyay buu lahaa warjinkaa idinka jawaab wanaagsanaa oo markastoo la akhriya fabiayi aalaai rabbikumaa tukadibaan ayay odhanayeen walaa nukadibu shay-an min nicami rabbika walaka alxamdu yaa rab min nicami rabbina walaka alxamdu yaa rab nicmooyinka ilaahay na siiyey midna beenin mayna hadaha ma hadle dee jawaab saasaabay igu jiibinayeen buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam labada riwaayo unaan soo qaadanay cabdillaahi bn mascuud warinayo waxa uu leeyahay habeen habeenada ka mid ah nebiga isagoo naga agdhown baanu weynay dabeedna waxaanu u fikirnay in la qafaalayba habeenkii noogu shar badnaa buu ahaa habeenkaas maadaama qaa'idka iyagii noo siraadaya aanu weynay subaxiibaa isagoo kallahayuu noo yimi haddii aanu waraysanayna wuxuu ihi shir nimankii jinka ahaa baan shir la yeeshay ama doono inaan kulan la sameeyo oo iyagana dacwadda qeybtooda aan siiyo marka waxyaabaha ay weydiisteen waxaa ka mid ahaa raashin dadkooda iyo dunyadooduba ay cunaan dabeedna ilaahay waxaan u weydiiyey inuu lafaha la tuuro hilib u saaro oo neefku had iyo jeer markaynu lafihiisa cunno innagu aynu dheefsanno ayay dib ugu camirmayaan lafaha ku daafada la dhigaya xoolaheenna saxaradooduna waxaan leeyahay digadooduna inay u noqoto xoolahooda raashin inay u noqoto saasaa alla tabaaraka watacaala uu ugu diyaariyey marka taa ilaahay waa iga aqbalo iyagana anfac bay u noqotay eedna uu na kaxeeyey nebigu ee maka hareeraheedaa wuxuu na tusiyey halkii ay farfadhiisteen iyo raadkoodii iyo dabkii ay shiteen iyo mar kale ibnu mascuud waxa uu leeyahay waxa uu nebigu nagu yihi calayhi salaatu wasalaam caawa jinkii baan la kulmayaaye yaay raacaya khiyaarkaasu asxaabta siiyey haddii malaa raggu yar baqdayna jin baa lala kulmayaa la yidhi yaada aada looma soo ururin laakiin ibnu mascuud baa waxa uu leeyahay anigaa raacay meel xoogaaya markaanu marayno magaalada koonaheeda ayuu xariiq igu dayray markaa wuxuu ihi halkaa ha dhaafina joog colaalka isjirayaa si aanay garabka kuugu qaadin martii baan iska joogay dabeedna waxaan maqlayay nebigu halkaa ku libdhay oo ay isu weydaaranayaan wax gorgorkaoo kale xiinkiisa leh waa junuuddaa xagga kore ka soo degaysa ayaa isu weydaaranayso show kolba qaar degaysanayaan oo qaar tegayaan sidii baa dabeedna markii waaguu baryay uu igu yimi oo aan halkiis ka soo raacnay nebiga caleyhi salaatu wasalaam marka diinta ilaahay buu gaadhsiinayey dacwaddana wuu fidinayay iyadoo aad arkayso dareenka uu qur-aanku iyo waxyigu u sameeyey iyaga inuu ka deg deg badnaaba geynsiga qaala allahu tacaala waid waqti xus nebi maxamed ow sarafnaa ilayk aanu kuu soo duugnay xaggaaga nafaran min aljin koox jin ah yastamicuuna alqur'aan qur-aanka ayay dhagaysanayeen falamaa xadaruuhu kolkii ay goobjoog u noqdeen ay ku soo urureen qur-aanka qaaluu waxay yidhaahdeen ansituu bal aamusa aan dhagaysanaya qur-aankiiba ayay nebiga ka dhagaysteen falamaa qudiya kolkii akhrintii qur-aanka la dhammeeyey wallow ilaa qowmihim qoladoodiibay u laabteen mundiriina iyagoo u digaya oo markiiba isu diyaariyey doorka in ay qaataan rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo ay kasii noqdaan kuwo ka naa'iboo diinta ilaahay gaadhsiinteeda kaga naa'iba qaaluu markaa waxay idhahdeen yaa qowmanaa qoladayadiioo innaa samicnaa kitaaban qur-aan baanu maqalay unzila min bacdi muusa nebi muuse dabadii la soo dejiyey towraadoo nebi muuse lagu soo dejiyey kitaab ka dambeeyey baanu maqalay mushadiqan isagoo rumaynaya limaa bayna yaday kitaabkii ka horreeyey ma beeninaye eh isku dhanunbay u wada jeedaan isku il keliyana way ka soo baxayaan wey yahdii ila alxaq xaquu ku hagayaa ciddii raacaysa wa ilaa siraatin mustaqiim jid hoosanna waa ku jahaynayaa dadka sidaasay yidhaaheen wa ilaa ariiqin mustaqiim wa ilaa ariiqin mustaqiim jid hoosan marka sidaasay kolkiiba u fahmeen nuxurka qur-aanku uu xambaarsan yahay iyo dhadhankiisii iyo usuusha iyo akhlaaqda waxa uu ku baaqayay kolkiiba la dhaceen kii lagu nabadgelaya inuu yahay ayaa arkeen yaa qowmanaa bay yidhahan qoladayadiiow ajiibuu daaciya allah ilaahay ka xaggiisa ugu yeedhaya dadka aqbala waa rasuulki ilaahay ajiibuu daaciya allah meelo badan baa loogu yeedhi jiray garanayaanoo lagu halaagsamayo alaxdaa laga jabayay ilaahay xaggiisuu kani dadka ugu baaqaya aan raacno wa aaminuu bihi isaga rumeeya yakfir lakum min dunuubikum gafafkiinu alla idiin dhaafi wayujirkum wuxuu idinka badbaadin oo idinka nabad ka idinka magan gelin doonaa min cadaabin aliim cadaab kulul saasay idhaah waa dacwadaadii aada u tayaroon daacadnimo iyo niyad samaane ay ka muuqato iyo iyaga oo ku qancay diinta ilaahay waman laa yujib daaciya allah ilaahay xaggiisa ka dadka ugu yeedhaya ka aan aqbalin ee isagu ka afka ka marooriya falaysa bimucjizin ma aha mid ku cadsi gelinaya fil ardi dhulka ilaahay kuma cadsi gelinaya kuma daalinaya alleh kagama fakanaya dhulka dhexdiisa wa annaa danannaa an lan nucjiza allaha fi lardi walan nucjizahu haraban waxaan isku qancinay bay idhaaheen inaanaan haddaanu ilaahay rasuulkiisa diidno aanaan marna ka baxsan karaynin oo aanaan ka ordi karayn marka waa inaanu ilaahay ku ku xidhiidhnaa isaga u hoggaansan walaysa lahu ma sugnaanin min duunihi awliyaa inta alla ka sokaysa cid kale oo gacal u ahoo garab u noqonaysaa ma jirto ulaa'ika fii dalaalin mubiin kuwaasi baadi cad bay ku sugan yihin saasay yidhahan waa bayaan aada u qiimo badan bayaan aada iyo aada u wanaagsan weeyaan oo aada arkaysa runtii inuu qanciyey qur-aanka kariimka ahi qoladan jinka ah ilaahay baa wuxuu idhi awalam yarow miyaanay arkaynin kuwan diiday alleh iyo soo noolayntuu khalqiga soo noolaynayo ana allaha ilaahay aladii khalaqa asamaawaati waalard ilaaha samooyinkiiyo dhulka abuuray walam yacya bikhalqihin walam yacya aan ku daalin een ku diifoobin bikhalqihinna abuurkooda ceriyo dhulba biqaadirin mid kale inuu yahay calaa an yuxyiya almawtaa calaa an yuxyiya almawtaa kuwa dhintay inuu soo nooleeyo inuu kala miyaana ogeyn ilaha caalamkan isku hagaajiyey balaa weeye jawaabtu wuu karaa ilahay innahu calaa kulli shayin qadiir way sii adkaynaysaa macnihii balaa muujisay ayubay tana sii adkaynaysaa ويوم يعرض مالك الله بندقيا الذين كفروا كوي قالوا بي على النار الله بندقيا مالك انت الله الضوبة يدي لهر قيني يدي لبسي سنصميني يقال لهم وحلولا أليس هذا بالحق كان ميان حق هين لوات آخرة فرتين أبا المرين كدن بيسنة ديدين بل كورما كان ميان حق هين أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اسلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون أما حجست أما حجستنين وقيلي آه وإذن قرشيسين كريم قالوا حيل آدم بلى وربنا بلى إله يوحق وربنا ربك يقان كل عرمين قال إلهي ما يجي فذوقوا العذاب عذاب كان لنمية بما كنتم تكفرون قال لماذا قال هيدين أوجين مركا الله وحو كصور ما أفحمه يا آفاد عدو كغا إيمان يا النبي عليه الصلاة والسلام وحكليه كغا قد بكره لبكودا دين تدكو قارسين كروا صبر فاصبر نبي محمد وحكي ساعة كيسو كما صبر سيدي أو صبرين أولو العزم كوي قوانك أو صاحبك هذا من الرسل رسول شي قوانك أتكا إيان عير عيرين ترقبي إي عدو قهرتي سبت بضي سمود إيا الصبر في مواجهة الأعداء وفي تنفيذ الحق kuwii u safray u adkaystay kuwaasaa ululcasmi la yidhaahdaa siday ay u safreen adiguna u sabiro walaa tastacjil lahum waxba ha u dedejisanin wixii lagu abaalmarin lahaa ilaahay u kuwan iga khaaraji waxba ha odhan ha dedejisanin inay hore u hanuunaan iyo in hore loo halaago adigu sunnada la qabso oo walaalahaagaana ku dayo ululcasmiga naskuma cayimin laakiin waa dhowr nebi oo meelo dhowra uu qur-aanku xidhiidhiyey sida سورة لين كسر مرينا بلو جيدا سورة الأحزاب وقلع مركا ودور كالنبي شروع دواوين إلى هاي وكسر دتشيي نوح إبراهيم موسى عيسى محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام كأنهم وضعيضا قالوا يوم يرون مالك الله تسنى يدناي وعدون وحي لا يبوهي مالك إنها الله صار أيوه وحل مودا لم يلبثوا إن آني نجانب إلا ساعة من نهار وقت يرى مالنتي كمدة ساعات ضروري ما هتن لحدا كاين نقطة وقت ير ومالن كمدة إن إفكي توغين بالموضة وعمره سيدي سبا مركا وإنسان كسبه للقرد عفا إساقو سيدة بيها السلسومية وقروايا وحي وقرد عفايب وقروايا وانو كم رغودا كم رغودا لذلك بيها بونتاي قفك سيانو عمره جيسا وقم رغونين وإساقو وقت دير سوقاتي آنو وحيار لنقونين inuu wax ka weelayo oo uu ka sahay qaato balaaqun buu ilaahay idin gaarsiin lakum balaaq waa laydin soo gaarsiiyey digniin baa laydin siiyey rasuulkii baa idin gaarsiiyey kitaabkii laydinku soo dhiibay fahal yuhlaku ama balaaqun fa haadaa balaaq qur-aankan ilaahay dadka wuxugu sheegay aakhiro arrimihii ka dhacaya uu ifka u soo gudbiyey ee horteenna uu keenay waa balaaq dadkiioo wax loo sheegay oo wixii ay u baahnaayeen loo dhigdhigay wey fahal yuhlaku lama halaagayo ila alqawmu alfaasiquun kuwa alla ka fogaadunbaa la halaagaya haddaad aragto mid markaa adhaxda ka jabay waa mid naftiisa hore u halaagay suuraddan suuratu muxamed la yidhaha iyaduna waa suuraddii toddobiyo afartanaad muxamed bay yidhahdaan soomaalida iyo waa muxamed wax muxamed la yidhahdaa ma jiro waa asmaada muxarafka ahe ee luqadeennoo cajamiya awgeed uun aynu bedelay muxamed haddii layidhi macnaheedu waa muxamed wey muxamed marka aayadaheeduna waa toddobiyo soddon suuraddu waa suuradaha madaniga ah iyada iyo labadan suuradood ee ku xigaaba suuratulfatxi iyo suurat alxujuraat marka waxay suuraddu ka warramaysaa haddii suuradahan hore dhinaca caqiidada iyo dhismaha ummadeeda asaasiga ay ka soo warrameen dhinaca awoodda dadka muslimiinta ah ay yeelanayaan ayay suuraddu ka warramaysa iyadoo dadka muslimiinta ah waxay nasriya gargaar ku helayaan ilaahay uu tilmaamayo cadowga marka ay ka gacan sarreeyaan waxa ay qabanayaan ay samayn doonaan iyo tallaabada ay qaadayaan baa ilaahay u tilmaamaya waxaa kaloo rabbi uu xusayaa cadow kaleoo kaa muuqanaya kaba sokeeyaa inuu jiro oo munaafiq la yidhaahdo oo mutalawina sida jirjiroolaha kolba kalar yeelanaya ama midab inuu jiro kaasaa ilaahay astaamihiisa uu tilmaamayaa ummadda ilaahay kicin iyo abaabul iyo gubaabin ayaa uu ku samaynayaa sidii ay isaga dhicin lahaayeen cidda kusoo jahaysana ku foogan ee aan ka degaynin kollaba hadday seexdaan iyo hadday soo jeedaanba marka suuraddu arrimahaasi ka warramaysa waa runtii jihaadka iyo axkaamtiisa iyadoo taasi ay ku bayaaminayso diintan inay tahay diin mutakaamila oo dhan walba nolosha ka hadlaysa dadka muslimiinta hogaamintooda iyo awooddooda iyo dhaqaalahooda iyo cibaadadooda iyo caqiidadooda iyo shu-uuntooda iyaga dhexdooda ah ijtimaaciga oo suuradda had iyo jeer ka sii dambaysa suuratul xujuraatna iyadana umuurta ijtimaaciga ah iyo akhlaaqda wanaagsan ee saliimka ah ee ummadi ay ku wada socon karto dhexdooda ayay ka waramaysa arrinka ummaddu siduu debadda uga hagaagi lahaa bay tanina ka waramaysa marka waa diin isku dhammaystiran weeye oo in la kala dheego cadkaa soomaalidu ay dhahaan lama kala dheego wuu xumaadaa marka in la kala dheego oo badhna la qaato badhna la iska dhigo waa balaayadii ku dhacday iimaan laawayaashii reer banu israa'iil markuu alla yidhi afatu'minuuna bibacdi alkitaabi wa takfuruuna bibacd innagana waa lainooga digay dareen arrinta noocaasa ama dhaqankaasoo ilaahay wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu udkhuluu fi silmi kaaffa walaa tattabicuu khuuwaati shayaan shaydaanka tallaabooyinkiisa iyo raadadka uu qaadayo weeye in diinta qaybna qallaf loo arko qaybna mid wanaagsan oo la raaci karo oo aan maaragtay laakiin waa manhaj mutakaamil oo dhammaystiran oo nolosha u macaan oo meelnaba aan ku adkaanaynin cidda u aragtay inuu adag yahayna waa cid aan fahmin asraaru shariica nuxurka ay shareecaddani ay leedahay iyo yusrigeeda qof aan fahmin oo jahli uu ka hayo wey bismi illaahi araxmaani araxiim aladiina kafaruu kuwii gaaloobay buu ilaahay yihi wasaduu can sabiili illaah jidkii ilaahay ee toosnaa iyo islaamnimadiina dadka ka hor joogsaday adalla acmaalahum camalladoodii alla waa kala tuuray camal u sugmayo oo loo xisaabinayo miisaan iyo kafad loo saaraya ma jiro asaaskii baan jirinba waaladiina aamanuu wa camiluu saalixaat dadka alla rumeeyo camalka fiican falay wa aamanuu rumeeyey bimaa qur'aankii nusila calaa muxamed nebi moxamed qur'aankii lagu soo dejiyeyna rumeeyey kaasi waa ka ilaahay ummadda ku xidhe wa huwa alxaqu waana xaqi min rabbihim ilaahooda xaggiisa ka yimide kuwaa kafara canhum alla wuxuu ka salabeeyey oo uu ka tirtiray sayi-aatihim gafafkoodii wa aslaxa baalahum arrinkoodiina alla wuu suubiyo wa hagaajiyey maxaa inooga baahi badan arrinkeenna tuuraha iyo turaanturaha turaanturta badan leh inuu ilaahay inoo toosiyo oo uu noo tiiriyo aadbayn ugu baahi badan wa aslaxa baalahum islaaxul baalna ma aha adduunyo burburan in la siiyo oo dhaqaale iyo maal iyo xoola ay ka dhargaana taasi waa soo raace ummadda oo ummad noqoto oo ilaaheeda ku toosto aakhiriya adduunyada ay u hagaagto weeye islaaxulbaal nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka dhigay min xaqi lmuslimi calaa akhiih labada muslimiinta ah walaalaha ay isku leeyihin markuu hindhiso alxamdulilah yidhaahdo inaad tidhaahdo yarxamuka allah isna ilaa yahdiika allahu wayuslixu baalak wayuslixu baalak arrinkaagaa la hagaajiya marka sidaasay yihiin waa ummaddu labadaasun bay u qaybsantay aladiina kafaruu waladiina aamanuu labadaasun baa jira gaaladuna labaday la dagaalamayaan waa in dadku saa u kala baxo dadku yuu kala bixin bay leeyihin haddii la kala baxo dani nooma ah bay leeyihin innaga iyo shaydaankaina riixaya dani nooma ah haddii gaali iyo islaam loo kala baxo waa kuwa dabeedna gaal ka xanaaqay haddii gaal la yidhaahdo wuu xanaaqaya wuxuu leeyahay hadda isagiibaa muslin leh muslimiinta wadamada caynkaaso muslimka qoyar socodka muslimka hada almuslimiin waxaasu sheegay iyaguna ma ogolo almasiixiyiin in laydhaha iyo alkufaar lidaalik baa dabeedna culimada qaarkood siday ula leexleexanayay idhaahdeen bal wax kale un ha lagu sheego yaa ayuha alkufaar yaan la odhan qul yaa ayuha alkaafiruun ayaa ilahayna uu leeyahy isagaa ugu yeedhayba kii abuuraa ugu yeedhay marka wax u dhexeeya labadani ma jiro dadku waxay iyagu laakiin u qaybiyaan in ummaddu ay isku dhafnaato oo aan la kala gurin min xayu diin xag diimeed aan la kala gurinoo jinsiyado iyo wadamo iyo qowmiyado iyo dabaqada iyo waxa ay u wada socdaan taasina wuxuunay noqotay baabka ilaahay uu diiday nabiga calayhi salaatu wasalaam ee layidhi waduu low tudhinu fayudhinuun walaa tutic kulla xallaafin mahiin waa in ay isku yar leexleexataan bay doonayaan ee markii dambena ila cawdow goowo lakum diinukum waliyadiin qadiyadaan laga wada socon karayn oo aan maaragtay la isku dhex dari karayn weeye manhajkan islaamka ee soocane mutamayiska ah iyo waxaa kala leexleexanayo marka ilaahay wuxuu tilmaamay labadan qolo waxay ku kala baxeen labada meeloodba daalika daalika baad arkaysa daalika kaasi waxa ay ku dhacdo ilaahay uu sidaa arrinkoodii iyo camalkoodii u kala lumiyey kuwa biana aladiina kafaruu kuwii gaaloobay ittabacuu albaatil diin la-aan bay raaceen diin baatilku waa diin la-aane wa ana aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyeyna ittabacuu alxaqa min rabbihim waxay raaceen xaq ilaahooda xaggiisa ka yimi kadaalika sidaa wax laydinku muujiyey yadribu allaahu linnaas ilaahay baa dadka u yeelaya amhaalahum tusaalayaashooda tusaalahay wax ku fahmi lahaayeen saasaa ilaahay uu dadka ugu tilmaamay dadku dabaqadahooda kala duwan ilaahay wuxuu ula hadlayaa si ay u wada fahmi karaan tusaalayaasha qur-aanku uu bixinayo ayay wada qaadan karayaan ay wada fahmi karayaan marka waa laba qoloon simi karayn biana aladiina kafaruu itabacuu lbaail wa ana aladiina aamanuu itabacuu lxaq qof baail bay dad baail bay raaceen ay dhaqan ka dhigteen qolana xaq xaquna sidiisaba wuu toosan yahay waanu cad yahay lamana marmaroorin karayo mid la marmaroorinayo maalinba dhan maslaxadda iyo loo eeg eegayo waxyaabo markaa dadku dheefaho ay raadinayaan oo liitoo sokeeya maaha laakiin waa mid mutamayiz oo iska cadoo dee nusuustiisa iyo hawaabiddiisa leh ilaahay wuxuu uhi faidaa laqiitum aladiina kafaruu kuwii gaalada ahaa markaad la kulantaan dadka muslimiinta ahow fa darba ariqaab qooraha qoorta qoorta baa ilahay wy bal ka waran haddii aad qof la hadlaysaad tidhaahdo qoorta ama madaxa madaxa macnaheedu waa maxa halkaa ha lagala eegto wey halka kuu saxanee shiishku saaran yahay waa halkaa wey amase ficilkiisii ka naayba fadribu riqaaba darban wey meelaha ficilka loo xadfo waajibnimo fadribu riqaaba darban fadarba riqaab qoorta ka garaaca haddii halkaa lagala eegto seeftiiyo wixii hub ahaa ee lagu halwinayay macnaheedu waxa wey inaan naxariisi jirin xataa idaa afqantumuuhum marka aa ku jiqsiisaan buu lahay ee hilayga u jiidaana ku giijisaan naftu qabato fashudu lwahaaqa xarkaha ku adkeeya xataa idaa afqantumuuhum marka aa askaxa u joogsataan ama gamta u joogsataan maa kaana linabiyin an yakuuna lahu asraa xataa yudkhina fi lard ilaahay baa ku qabsaday nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu beder qaar ururiyey ayaa lay uma habboonaba nebi halkuu joogay laga soo eriyo halkan la keenay inuu maanta raggii soo eriye haystaba ma ahaba xataa yudkhina fi lard ilaa uu dhulka ku cidhiiri geliyo meelay galaanay waayeen haddii aad tidhaahdo war waa sidee sowtan dadkii la isku kiciye la isku daray bal adigu iska fadhi ilaa inta meel aad gasho aada waayeyso maanay ka dhicin maanta dadkii muslimiinta ahaa ka gaaladu ay saa u soo eegtee tooshkooda ay ku siraadaan meelu galaba heli maayo iyagii baa sheegayoo le balcar waa kaase kaanu raadsanaa meel bal waa wadanka magangeliya bal waa meesha uu galabay leeyiin haddii adigu aad tidhaahdo anigu waan iska daayo dadka sidan uma gelayo oo tani armay noqotaa isku dirid la isku diray caalamkii dee asalaam alakhbar nabadgelyada cagaaran ku wada noolaan lahaa bal adigu raadi ilaa inta lagu cidhiidhi gelinayo arrinku imaa wa imaa in awoodda xaqu ay sidan ilaahay u amraya u shaqayso iyo inuu iska fadhiisto xaqa ehelkiisioo iyaga halkan la geliyo labadaa midood leanna waa laba isu bid ah baatilka iyo xaqu labadooda ehelna way isu bidoo way iska horjeedaan haddii mid yuurursado ka kalunbaa la soo kacaya marka ifqaanku waa iyada oo dilka lagu badiyo fashudu lwathaaq wathaaquna waxa weeyaan waa erayo luqa ahe waa xadhigga fashudu lwathaaq xadhigga ha loo giijiyo lagu adkeeyo oo macnaheedu uu yahay intoo laynta u badisaan qasaalashaduna ha badato labadaasaa isdaba socda in dilka loo badiyo iyo in ururinta iyo qabqabashada loo badiyo kuwoodii laga fadhi waayo mufsidiinta fa imaa manan bacd ilaahay awood buu ina siiyey isagaana fasaxina siiyey go-aankaynu ka qaadanayno kol haddaynu gacanta ku dhigno rabbi waxau ihi fa imaa manan bacd wa imaa fidaa'an imaa an tamunuu calayhim bacd manan inaa ku galladaysataan oo iska sii daysaan ma dhigo waa in la iska sii daayo kolkaa riida loo arko wa imaa fidaa'an iyo in madax furasho laga qaado labadaasaa layna ogol yahayoo go-aankaana hogaaminta muslimiinta ee jihaadka ku hogaaminaya qaadanaya waa siyaasa sharciya siyaasadda shareecadda weeye dadka muslimiintaa maxaa dan u abaa la leeyahy mar waxaa dhacaysa in maal lagu furto mar in muslimiin ay haystaan lagu soo furto mar in la iskaba sii daayo sisaa maslaxad la dhigo intabay mas-uuliyiinta muslimiinta khiyaaru leh xataa tadaca alxarbu jee jeeroo dagaalku uu dhigayo awsaaraha culaysyaasheeda dagaalku jeeroo uu iska dejinayo culayska badana uu leeyahy markaa waxaad ka arkaysaa islaamku in aanu uga jeedin jihaadka iyo dagaalka in dal iyo dad iyo dunyo la burburiyo loogama jeedo waxaaba loo tixgeliyeyba dagaalku inuu yahay mid awsaari iyo culays iska leh laakiin waalfitnatu ashaddu min alqatl gaalnimada iyo fasaadka ay leedahay dhimashada way ka daran tahay marka dhibka yar ayaa loo xamilayaa ka weyn iska riixidiisa haddii la dadku ay diidaan inay bixiyaan naf iyo maal oo jihaadka ay galaan waxay la kulmi doonaan wax ka daran wax ka daran iyagoo dulaysan ayay naftii iyo maalka ku lexa jeclaabayaanba waayi doonaan marka xataa tadaca alxarbu awsaaraha ilaa dagaalku culayskiisa uu dhigayo waa ilaa awoodda kufrigu waddada ay ka baydhayso oo xataa gaalaba ha ahaadeena iyaga oo markaa aan xasarad lahayn oo aan awood lahayn dadka muslimiinta ay iska dhex joogayaan oo ay caga dhiganayaan dalik alamru dalik arrinku waa kaasoo waa laydin faray walow yashaau allaahu rabbi hadduu doonayo lantasara minhum waa ka aargudan lahaa isagaabaan idinku halleeyana gowdunka saari lahaa walaakin macnaheedu amarakum aljihaad waalqitaal dagaal buu idin faray weeye liyabluwa si uu imtixaano bacdakum bibacdin barkiinba kuwa kale si uu igu imtixaano idinkiinanoo islaamkaa la imtixaanaya kuwa kale la dagaalankoodii iyo kahortagooda ayaa ku imtixaanan ku imtixaananta marka saasaa ilaahay uu tilmaamay ilaahay inuu awoodu waaye maaha ee kuwo hore u halaagay buu kasoo warramay oo qowmu caadiya ay ku jireen waxa aynu arkaynee maanta la dagaalka iyagu waa xidigaha iyo waa satellite iyo waa ashica iyo waa tiknolojiyada iyo waxaa faraha badan akhriyaya hadduu doonayo ilaahay dabayluunbuu ku sallidi lahaa meel ay mareenba lama arkin laakiin ilaahay waxa uu leeyahy liyabluwa bacdakum bibacdin ilaahay uu kala tan waa la kala haadinaya oo tajaaribka tijaabooyinka ay marayaan iyo maalmahan isbedelaya bal yaa ilaahay u daacadahoo diin u daacadahoo nebi maxamed ku dayanaya calayhi salaatu wasalaam yayse tiisu u daran tahay oo isagu aan ilaahay iyo aakhiro toona eegeyn amarna qaadanayn dadka waa lakala imtia waa la imtixaanayo liyabluwa bacdakum bibacdin macnaheedu waxa weeye imtixaanka inuu ifkan u joogno waa imtixaan biljihaad wa bitaaca daacaadka ilaahay baa waxay iska leeyihin mashaqo caadiya mashaqo iska caadiya bay leeyihiin oo dadku ay markaa kari karaan marka tii uunbay ka mid tahay tanina waaladiina qutiluu fii sabiili illaah kuwa jihaadka lagu laayay buu ilaahay yidhi falan yudila acmaalahum camaladooda ilaahay lumin maayo dadka jihaadka lagu laayay camalkoodu lumi maayo sayahdiihim ilaahaybaa hagaya oo ku jahaynaya khayrka iyo guryahooda jannada wa yuslixu baalahum arrinkoodana waa wanaajinaya arrinkoodana wuu wanaajinaya adduun iyo aakhiraba wayudkhiluhum ljanna jannadana ilaahaybaa gelinaya carafahaa lahum wuu baray jannada maba ka ambanayaan nebigu siduu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam waxa ay u garanayaan guryahooda jannada si ka badan qofku gurigiisa adduunyada sida u garto bal gurigaaga adduunyada iyo xaafaddaad degan tahay intaad miyirka qabto dee ma ka baydhays ma ka ambanaysa xaafaddii tusiya ma jirto haddaan dee wax kale kugu dhicin wuunaad tegi doontaa walow aad fikiraysidba oo aada iska baxsanaatidbe nusa saacaha aad sii socotee adigoo hortaagan baad isarkay leanna waad ku buuxsanta noocaasoo kale weeye carafahaa lahum ilaahay baa u tilmaamay marka qofka shahiidka ah iyo darajooyinka ilaahay agtiisa iyo karaamada uu ku leeyahay ayaa halkan rabbi u aada u xusa waxaa nebiguna u caddeeyey calayhi salaatu wasalaam qofka shahiidka ah oo xadiidkii dee saxiixa muslim ku sugnaay wax walba inuu ilaahay ka dhaafayo yukfaru lishahiid kullu shayin ila dayn dayntunbaa laga dhaafayn taasha waa nuxuus way daynta taasunbaa dee dad leeyahay oo dadkana dee laxa jecla xunbaa iska hayso iyagu qofkii ay wax ku leeyihin dabadunbay haystaana ka harin maayaan daynta baashadan yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyo in tansuru llaha haddaa ilaahay u heelisaan yansurkum wuu idiin heelin wayuthabbit aqdaamakum gommadihiinana wuu adkayn doonaa ilaa qof aan adimadiisu adkayn oo aanay dhidbanayn waa dhababacayn doonaa oo meeluu maray la arki maayo marka shardigaasaa ku xidhan nasriga ilaahay uuna siinayo shardigaasi waxa weeye in tansuru llaha yansurkum وفي آية أخرى ولا ينصرن الله من ينصره إلهي وادارته وحلوانه هيلينيا كي هيليا إساقي هذا كو هيلينيا مرادو إساقي بكو هيلينيا وحال أركيسا إساقي هيليمات كاما باهنه كاما باهنه وحوي دين تيسا إيو dadka awliyadiisa ah oo aada u hiiliso taasi baa waxay noqotay oo la raaco marka shardi baa ku xidhan nasrigan haddii dadka muslimiinta ee maanta ay dhaga taageen oo ay yaabsan yihiin inay leeyihiin talow ballantii ilahay u qaaday meele talow yaboohdii laynoo qaaday qur-aan iyo xadiisba sheegeen maye dee shardiganaa ku xidhan shardigana waxaa la helaa marka mashruudka la helo wixii lagu xidhay kolka la helaa shardigana la helaa waaladiina kafaruu kuwii gaaloobay fatacsan lahum halaag baa u sugnaado wa adalla acmaalahum camalladoodana ilaahay waa burinaya tacsigu waa halaagga rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiid saxiixa baa waxa uu ku yidhi tacisa cabdu diinaar wa tacisa cabdu dirham tacisa cabdu lqatiifa tacisa wantakasa wa idaa shiika falan taqasa wuxuu habaaray qofka addoon ilaahay aan noqonine addoon adduunyo noqda lababa say u badan tahay oo isagu yaqaano adduunyada laakiin aan ilaahay aqoon laa yacrifu lmuncim walaakin yacrifu nicma nicmadun buu yaqaanaa ilaaha siye ma yaqaano marka kaa isaga ahi wuu halaag addoonka diinaarka iyo addoonka dirhamka iyo addoonka sijaayadda intaasi ka addoonka bagaashka un dheh markaad soo ururiso kaasi wuu halaagsamay tacisa wantakas wuu halaagsamayoo dib buu u noqday hore umuu soconine dib buu u noqday wa idaa shiika falan taqash haddii uu heermana alla waan la ragaadini oo ragaadku marna geela waa laga saaraa marna cagtu dhulka ku dhuftaa uu kusii libdhaa alla uu ragaadkiisu kusii libdhaa weeye kaa waa habaar nebi marka tafa tacsan lahum waa dalla acmaal daalika buu ilahay yidhi halaagaasi wuxuu ugu dhacay biannahum karihuu waxay naceen maa anzala allah ilaahay qur-aanku soo dejiyey iyo waxyigii samaawigaha xarigku soo laalaadiyey addoomuhu intay irkadaan ilaahay haleeli lahaayeen bay goosteen fa axbata acmaalahum camalladoodii buu buriyey ereyga xubuudka hore aynu usoo shaaxnay waa xoolaha oo geedaha milikha ah ee burdadka geedka la idhaahdo ee xoolaha dibiriya uu ka mid yahay intay cunaanay cunaanay dibiraan iyadoo kii wada galabtii uu caraadinayo isleeya walaahi xoolihii galabtaabay ugu gashi rooyin oo nadal bay leeyihin markay idhahaan reer miyigu oo maaragtay way qurux bay leeyihin ayubu neefkii dhacay uun muxuu waa waa daratooday dabeedna birtii baaba lala soo gaari waayaba marka labadaasaa isku xigay wakti aad majeeranaysay iyo isagoo si deg deg ahun meesha uga baxay marka iyadoo la majeeranayo lala yaabsan yahay agabkooda iyo farsamadooda iyo horumarkooda iyo cajaa'ibtooda oo laleeyahy war nimanku waxay hayaan waa mucjisaadba iin baa laba waayaya meelay mareenba waa midowgii soofatiye bahalkii muxuu ahaa satellite-kii mamiir buu ahaa isagoo hawada uu ku maqan yahaybaa meesha uu ka baxayba dabeedna kuwii askartahay bahalkii soo dejinaya xaggay degaanbadee waa la kala dirayba dowladii dhammayda quwaddii ay ka tegeen markii ay usoo noqdeen way waayeenba meelay kusoo laabtaan afalam yasiiruu fi lardi buu ilaahay dhulka miyay socdaanay fayanduruu eegaan kayfa kaana siduu noqday caaqibatu aladiina min qablihim kuwii iyaga ka horreeyey cidhibtoodii damara allaahu calayhim ilaahay baa tirtiray walilkaafiriina amhaaluha gaaladana taasoo kaley leeyihin walilkaafiriina gaalada waxa u sugnaaday amhaaluha ummadaha hore waxa ku dhacay wax la mid a miyay ka fogtaa ilaa cudurkii kuwaa hore hayuunbaa ee dilaag ahaa unbaa kuwanahaya daalika kaasi waxa uu ku yimo halaagaasi ugu dhacay bianna allaha rabbibaa mowla aladiina aamanuu dadka alla rumeeyey isagaa hiiliye u ah gargaare ka garabka u ahe ag taagan wey wa ana alkaafiriina kuwa alla ka gaaloobay laa mawlaa lahum cid u hiilinaysa male waa maqaaladii ugu jawaabay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam sidaa aayaddu ay sheegtuunbuu ugu jawaabay nimankii quraysheed maalintii uxud ee laga gacan sarreeyey nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa abi sufyaan oo washiiriyaya ayaa kor u qayliya waxa uu leeyahay war uclu hubal uclu hubal buu leeyahy sanamkii hubalow kor noqo maanta guul baad keentae nebigu haddii uu yihi calayhi salaatu wasalaam maa u jawaabtaan ay asxaabtu yidhahaan maxaanu idhahnaana waxa uu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaad tidhaahdaan allaahu aclaa waajal ilaahay baa sarreeye oo weyn sanama sarreeye ilaahay baa weyn oo boqor hoo sarreeya markaasaa dabeetana wuxuu ihi lana alcuzaa walaa cuzaa lakum bu abi sufyaan ley hubalba lasoo dhaafiya annagu mid kaleanu leenahay oo la idhaahdo cuza kolkaasuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam alaa tujiibuuhu miyaydaan u jawaabayn oo maxaanu idhaahnaa waxaad tidhaahdaan allaahu mawlaanaa walaa mawlaa lakum annaga ilaahay wuu noo hiiliyaa laakiin idinku hiiliya ma haysataan odhahdaas wuxuu ka yidhaahdo waaye lanno kana xamaqan ina allaha yudkhilu aladiina aamanuu dadkii alla rumeeyey rabbi wuxuu gelinayaa wacamilu saalixaati camalka fiicfiicanna falay jannaatin beeruu ilaahay ku casuumaya awliyadiisa tajrii min taxtiha alanhaar webiyaallo hoosteeda ay qulqulayso والذين كفروا كوي قالوا بي يتمتعون ويراحي سنيا ويأكلون وحي عنيان ويأكلون وحي عني ويعنيان كما تأكل الأنعام سيدا النعموليد وحي عنثوكلا والنار مثوى لهم والنار نارت إلهيه العيسى مثوى لهم هي يدقان واه برت أي دقيا والنار لا سيلها وقوهم أولياء إلهي وحوي آمنوا وعملوا الصالحات ifkan waxay u nool yihiin inay alla rumeeyaan raali geliyaan camal fiican falaan gartaan xikmadda loo abuuray iyo inay addooma yihiin kuwan kalena waxay u nool yihiin yatamatacuuna waya'kuluuna kamaa ta'kulu lancaam balgaal balgaal la rafiiq oo had iyo jeer u fiirsa ama la shaqeeyo diraasi xaaladiisa wuxuu ku fikirayo ee uu ka sheekaynayo ee xadiiskiisa iyo warkiisa iyo riyadiisuba ay ku saabsan tahay waa xalay wuxuu cunayo saaka wuxuu cunayo berri wuxuu cunayo iyo intuu sandwich isku darayo iyo intuu kala nooc ka dhigayo iyo siduu dheelitirkooda u eegayo kullu dalik waa akladun yujaahiduuna fii sabiili اlakl waxay u dagaalamayaan ay u socdaan waxa weeyaan waa cunad ya'kuluuna kamaa ta'kul ancaam waa nicmolayd sia waxu cuntown lidaalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam yihi qofka muuminka ahi mindhicir keliya wax ku cunayaa gaalka ahina toddoba mindhicir siduu cunada u badsanayo iyo sidaan wax dareenahoo kale uga hooseeya aanay jirin wuxuu u nool yahay inuu wax cuno qofka muuminka ahina wuxuu u nool yahay cunada ugu nool yahay inuu ilaahay caabudo waa faariq weyn baa udhexeeya macnihii xayaatadu qofna fahmay qofna ka dhacsan yihin wakaayin badana min qaryatin magaala hiya ashadu ka awood badnayd quwa hiya ashadu ka darayd oo ka adkayd quwatan xagga awoodda min qaryatika magaaladaada maka nebi maxamedow magaalooyin badanoo ka awood badnaabaa jiray maka allatii magaaladan makoo akhrajad ka ku saartay magaalooyinkaa maka ka awood badnaayoo ahlaknaahum aanu halaagnaanu cawda u jirnay buu ilahay yihi falaa naasira lahum waxuu hilinaya anaanu jirin kam iyo ka-ayin waa ereyada tusiyo takfiirka magaalooyin badanoo maka ka awood badnaa makadan ku saartay ku eriday ayaa ilaahay uu halaagay oo waxuu hiliyo dabaqabateeyana la waayay gawda ilahay uu ka dhigay marka taa macnaheedu waxa wey iyagana ilaahay baa kaaga fillaan doona waana lagu saliday nabiga calayhi salaatu wasalaam waa lagu saliday markaasaa iyagiisu haystee waxaan ahayn uu nebigu sanadii sideedaad ka waageertay allatii akhrajatka isaguna intuu maka markii laga eriyey dib u soo eegay nebigu calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu leeya waan ogay dhulka ilaahay halkii ugu jeclaayna aniguna waan ugu jecelahay haddii aanay kuwan iga eryi lahayna kama baxeen nebigu saasuu ley calayhi salaatu wasalaam afaman kaana ka ahaaday buu ilaahay yihi calaa bayinatin min rabbi xujo iyo diin iyo daliil cad ka haysta ilaahiisa oo qofka mu'minka ahe kaman mid miyuu la mid yahay zuyina lahu loo qurxiyey suu camali camalkiisii xumaa waattabacuu ahwaa'ahum rabitaankoodiina raacay labadaasi ma sina ahwaa'ahum rabitaankoodii diin ka dhigtay wixii ay jeclaayeen labadaa qola ma sina qof waa calaa bayinatin min rabbi waxa uu ku sugan yahay diin cad iyo siraad uu siraatay waa iftiimaya arrinkiisu shaki ma laha shubhana ma laha laakiin yaqiin iyo diin iyo xujo cad ku socdaa kan kalena zuyina lahu suu camali waxaa la qurxoon oo kolba dhan ula leexleexanaya camalka xun marka qofkaa nuurka ku sugan ilaahay baa u saraaday jannada rabbi waxau ihi mathaluljannati jannadii tilmaanteedu waxa ay tahay allatii wucida almuttaquun dadka ilaahay ka cabsaday rag iyo dumar kay doonayaan ha ahaadeena jannada loo diyaariyey tilmaanteedu waxa weeye tan soo socota maa ya-ti mubtada haddii khabarkiisu xadfan yihi sifada jannada muminiinta mutaqiinta loo ballan qaaday tilmaanteedu waa tan fiiha anhaarun webiyaalbaa ku sugan min maa'in biyo ah hayri aasinin oo aan ajo ahayn ajada waa taqaanaa baadiyaha had iyo jeer balliyada marka ay fadhiistaan biyuhu iyo midabkoodu isbedelo ama dhadhankooda iyo urtooda waa laydha ajo ma aha biyo isbedelaya waanhaarun webiyalbaa ku sugan min labanin caana aan lam yatagayar dacmu dhadhankiisu aanu isbedelaynin oo waa garoor iyo fudiyo faar iyo mayac iyo suusac iyo magacyada loo yaqaan midnaba leh lam yatagayar dacmu waxa weeyaan waa labanan khaalisan saa'iqan lishaaribiin waanhaarun webiyaalbaa ku sugan jannada min khamrin khamri ah ladatin u macaan badan lishaaribiina kuwa cabbaya alkolkiiyo wixii dee qofka caqligiisa bedelayaan ku jirin wa anhaarun webiyaalbaa ku sugan min casalin musafaa malab la haadiyey oo marka la miiray oo marka aan xanjadii iyo xabagtii toona lahayn walahum waxay ku leeyihiin ahlu jannuhu fiiha jannada dhexdeeda min kulli thamaraati midha oo dhan wa makfiratun min rabbihim iyo dembi dhaaf ilaahooda ay ka heleen sharaabkaasoo qura maahee ilaahay wuxuu siiyey midho oo dhan iyo dembi dhaaf oo dhan dembi dhaaf kaasaa u daran marka tajri min taxtiha alanhaar ayaad qur-aanka ku aragtaa tajri min taxtiha jannadaa waxaa hoos maraya webiyaasheeda iyo fuuqyadeeda waxaa saa u hoos qulqulaya alanhaaru webiyaashu qur-aanku sheega qur-aanku isagaa isfasiraya alanhaaru ashaa mucarafka cahdiga dihniga ah ee tilmaamaya webiyaal gaara waa kuwan qur-aanku xayimeeya waxay ka butaacayaan jannadaa firdows iyagoo jannooyinka kale ku butaacaya jannooyin jannadaasuu lahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam ilahay haddaa waxaa weydiisanaysaan jannadaa firdows weydiista kaman huwa khaalid man jazaahu kadalik qofka abaalkiisu jannadaa lasoo sheegay uu yahay kaman mid miyuu la mid yahay huwa khaalidun fi nnaar naarta ku waaraya maya ma sina wasuquu waxaa la waraabiyey kuwa naarta galee ku waaraya maa-an xamiiman biyo kulul ayaa la waraabiyey faqaaca wuxuu kidfay biyaha kululay amcaa'ahum mindhicirkoodii iyo warkujirtoodii ayuu kidfuu budada ka dhigay sida mishiinku markuu wax ridqoo kale wa minhum baa ilahay ui waxa markaa rabbi aayaadkan dambe uu kaga warramaya qaar munaafiqiina wa minhum waxaa ka mid a munaafiqiinta man yastamicu ilayk qaar ku dhagaysanayo goobtaad joogteed waxyay ku akhriyaysa fadhiya xataa idaa kharajuu min cindik markay agtaada ka baxeen ee debadda loo dareeray bay qaar u yidhaahdeen liladiina uutul cilm asxaabtii aqoon-yahanka ahaa ayay ku yidhaahdeen maadaa qaala anifan ewel goor dhowey muxuu lahaa waxaa ka muuqanaya ilaa munaafiqu waa qalbilaawe waana waxaan ixtiraam lahayn may odhanin maadaa qaala rasuulu ullaahi laakiin way ihmaaliyeen magacii nebiga calayhi salaatu wasalaam way taseeyeen muxuu yidhi waar muxuu lahaa haddaad tidhaahdo qofkaad laftiisaad xaqiraysa waxa kaloo aanay maqal oo aanu dhaadhicin oo fahmo dara ay kaga dhacday wixii uu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam iyo xikmaddii ka butaacaysay asxaabtuna waxay u koobigaraynayeen sida bahalkaa sawirkaoo kaleo wax dhaafayeyba uu yaraabaa in riwaayooyinka iyo ereyada say u cabiraan way yar kala duumayaan laakiin qiso hadduu nebigu meel ku sheego calayhi salaatu wasalaam waxba ka baxsan maaya rag baa shariidka u dhiganaya oo markaas sajulaya oo duubaya kanna wuxuu ihi maadaa qaala anifa labadaasi dee isu imanka qolana ilaahay wuxuu ku sifeeyey inay yidhaahdeen maadaa qaala anifan qolana ilaahay wuxuu ihi liladiina uutul cilm qoladii cilmiga la siiyey ulaaika buu ilahay yihi kuwa noocaasi aladiina kuwii weeye dabaca allahu calaa quluubihim qalbigoodaa ilaahay u malaasay qalbiyaashoodaa ilaahay u dhababay watabacuu ahwaa'ahum rabitaankoodana way raaceen macnaheedu waxa weye fahma darada iyo xifdi darada iyo ilowga intaba waxaa laga qaadaa watabacuu ahwaa'ahum waxay ka turjumaysaa taqwala-aan taqwala-aan bay ka turjumaysaa alla kacabsi la-aantii waxba lama xafido waxbana lama lama fahmi karo ilaahay wuxuu uhi waladiina kuwii ihtadow hanuunay zaadahum hudan ilaahay hanuun buu u kordhiyey wa aataahum taqwaahum alla kacabsigoodiina wuu siiyey markaad labada dariiq khayr kala doorato khayrku ayuu kuusii dhiibaya kuusii kordhinaya ka shar kale marka uu qofku doortana midiba mid buu usii dhiibayaa sharka falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum fahal yanduruuna ma sugayaan ila saacata qiyaamadunbay sugayaan an taatiyahum baktatan si kadaa inay ugu timaado faqad jaa ashraaduhaa calaamadaheedii way u yimaadeen ashraad waa calaamadihii qiyaamaha oo nebiga laftiisaaba nebiyu saaca ahaa faanaa lahum fa annaa lahum xaggee bay uga sugnaatay dikraahum waantowgoodu idaa jaa-atum markay u timaado qiyaamadu sidee u waantoobayaan dikraahum waa waa waantoogooda inay waantoobaan oy wacdi qaataan oo wax u kordhaan ma jirta mar haddii qiyaama yimaado faclam cilmi yeelo ogow annahu arrinku inuu yahay laa ilaaha ila allah ilaahay moo ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro taa garo marka cilmigu muhiimaduu leeyahay aayaddu muujinaysaa maadaam tawxiidkiiba laga horraysiiye cilmiga oo tawxiidka laftiisa wuxuu ku saxmayaa shaygaad aaminayso ee aad ku soconayso inaad cilmi u leedahay faclan baa la horraysiiyey cilmi yeelo annahu laa ilaaha ila allah ilaah xaqaa mooye ilaah kale inaanu jirinago wastakfir lidembik dembigaaga inuu alla kaa dhaafo weydiiso walilmu'miniina waalmu'minaat ragga iyo dumarka alla rumeeyeyna dembi dhaaf u weydii sidaasaanu nebigu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam isaga iyo ehelkiisa rag iyo dumarba alla rumeeyey dembi dhaaf buu u weydiinayay ilaahay naxariistiisuna way ballaaran tahay marka aada baryayso naxariis iyo dembi dhaaf ha isku koo ha isku koobine mu'miniintana ku dar wallaahu yaclamu rabbi waa ogaanayaa mutaqallabakum halkaa gadgadoomaysaan iyo waa maswaakum halkaa u laabanaysaanba mutaqallabku halka aynu islaba rogaynaa waa halkan iminka aynu joogno halkani maaha almathwa laysa huna almathwa halkani meeshii deegaanka ahayd maaha waa meel mamara oo la marayo mutaqallaba oo qofku saas uu isu rogrogayo kolba dhan uu jiifiyaba masuuhuna wuu dambeeyaa labadaba ilaahay baa og mutaqallabka waxaa kaloo lagu xusay inuu yahay tagooga aabbaha masuuhuna riximka hooyada ilaahay baa xaaladaha maraysaan oo dhan og wayaquulu aladiina aamanuu dadka alla rumeeyey waxay odhanayaan lowlaa nusilat suura miyaa la soo dejiya suurad ayay leeyihin maa la soo dejiya suurad bay odhanayaan dadka muuminiinta ee qur-aankay jecel yihin inuu u kordho weliba uu uga diga cadowga fa idaa unzilat suuratun muxkama marka la soo dejiyo suurad sugan oo aan nasakhnayn ee lagu camal falayo way muxkamadu wadukira fiiha alqitaal jihaadna lagu sheego in la dagaal galo cadow lala dagaalamo suurad amraysa kolkay timaado ra'ayta aladiina fii quluubihim marad kuwa qalbigooda cudurku jiifo waxaad arkaysa yanduruuna ilayka iyagoo ku soo eegaya nebi maxamedow ama qofkii markaa caaqileh eegayawba ee shucuurkooda iyo dareenkooda u fiirsanayo way ku soo eegayaan nadara almaqshiyi calayhi kii la daboolo eegmadiisoo kale min almowt geeri darteed kii lala daboolo sakaraadkii mowtku uu hayay eegmadiisu dabcan caadi maaha qofku markuu sakaraad yahay ee xowlalmariidka ay marayso indhihiisu waa talligayiinoo ma libiqsadaan meel qurun buu eegaya hebelo haddii la idhaa iyo haddii indhaha la isku celina maya indhihiisu waa talligayiinoo kor bay u baxsan yihin nadara almaqshiyi calayhi kii lala daboolay geeri darteed siduu waxu eegay ku eegayaan leanna way baxsan yihiin way fikirayaan geeri iyo nolol bay ka fikirayaan iyo maxaad mutaysan talow fa wlaa lahum buu ilahay fa wlaa lahum culimo badane waxay ku fasirayaan fawaylun laka wlaa laka fa wlaa uma wlaa laka fa wlaa oo kale fawaylun laka un weeye ayay la macnatay wlaa laka fa wlaa lahum fannaaru awlaa lahum naar baa kuwaa ku habboon aimada qaarkoodna mubtadiya khabar bay isaga dhigayaan aayadda hore aakhirkeeda iyo ta dambe fa awlaa lahum waxaa u habboonaa daacatun inay rabbi iyo rasuul adeecaan ay aqbalaan wa qowlun macruuf iyo hadal wanaagsan oo daacadnima ku dheerantay inay ilaahay rasuulkana ka tala qaataan hadal wanaagsanna yidhaahdaan intaynay warwarayaan ay walaacayaan taasaa u fiicnay fa idaa cazama alamru arrinku markuu go-aan noqdo cid bay taladu ka godaa intoo la tashado marka go-aan la qaato fa idaa jadda almru ee dagaal in la qaado ay noqoto falow sadaqu llaha haddii ilaahay ay rumayn lahaayeen lakaana khayran lahum way u wanaagsanaan lahayd intay ilaahay rumeeyaan hadday hawlgeli lahaayeenay raaci lahayen nabigii asxaabta way u fiicnaan lahay fahal casaytum buu ilaahay yidhi faqad casaytum waxa aa u dhowdihiin in tawallaytum haddii aad sii jeedsataan oo diinta ilaahay weydaarataan oo ku camalfali weydaan an tufsiduu fi lard dhulka inaad kharibaysaan wa tuqadicuu arxaamakum qaraabagoysna noqonaysaan taasaa u dhowaanaysaan baa ilahaw ulaaika kuwaasi kuwa sidaa samaynayaa ee dhulkii fasahaadiyey ee xaqii ummaddii iyo ehelku ay ku lahaayeen garan waaye gooyey aladiina lacanahum allah waa kuwa ilahay nacdalay ulaaika waxaa kaley tilmaamaysaa kuwa dhaqankoodu noocan iyo diin iyo imaantoona aan lahayn cabsidu ay ku badan tahe munaafiqiinta ah aladiina lacanahum allahu ilaahay baa kuwa nacdalay fa asamahum waa dhega tiray wa acmaa absaarahum indhahoodana dembuu ka dhigay dembuu ka dhigay xadiidka saxiixa wuxuu tilmaamaya ilaahay markii uu khalqiga abuuro dhammaystiray qaamat iraxim الرحم ما هو الرحم رحم كوا مكان كدمر الرحم بفتح الراء وقرابة ذوي أي استاكت قرابة يوم ركاسا وحا أي تري إلهي بقبصتين ربنا وحا ولا محاد عاش فعيت هذا مقام العائد بك midku magan galaya goobtii u istaagi lahaa weeye halkan aan taagna dabeedna ilaahay waxa uhi alaa tardayn an asila man wasalaki wa aqtaca man qatacaki miyaanad raalli ku ahayn ka ku xidhiidhiyo inaan xidhiidhiyo ka ku gooyana anigu aan gooyo maya waa igu filan tahay bay tiinta dabeedna ilaahay wuxuu ihi fadaaliki lak ballantaasaad qabtaa abi hureyra wuxuu leeyahay haddii aad markhaatiga xadiidkaa doonaysaan aayadan akhriya فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامك آه ضدك نستفكران وآية دعاء لك أقبل وآية نصرقي وآية معناها هوارك أساد مودابين وملا وحبضن كيمي آين إلهين الدقوين يعد قوين إن الذين كويبوا إلهين أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون مياني فيرينين القرآن قرآن كمياني دوغانين وأنا يدعى دعين وأنا يدعى دمينين أم على قلوبهم bal calaa quluubin qalbiyaal dusheeda waxaa aday aqfaaluhaa qufulladeedii marka haddii la idhaahdo tanwiintuna idaafadii bay ka naagtay mudaafu ileyhi bal calaa quluubihim aqfaaluhaa maxay qur-aan eegeegaan ay qur-aan ka bogtaanay dhadhamiyaan calaa quluubihim aqfaaluhaa qalbiyadoodii waxaa ku jabsan qufulladoodii qalbi walba quful weyn oo nayn banaynabaa ku jabsan oo ku hilanoo wax markaa furana uma hayaan saasaa ilaahay uu tilmaamayo qalbiga qur-aanku anficee waan toodaa waa qalbiga iimaanka leh ina aladiina irtaduu kuwii noqday calaa adbaarihim xaggooda dambe ka noqday min bacdi maa tabayana lahum lhudaa intii hanuunku u cadaaday kadib kuwa diintan islaamka weydaartay ashaydaanu sawala lahum shaydaan baa u qurxiye waxa xunay wadaan waamlaa lahum u yidi diilo dheereeye yaciduhum wa yumaniihim yidi diilada u dheeraynaya waamlaa lahum kaasaa yidi diilada u dheereeya wixii xumaana u qurxiyey daalika kaasi wuxuu ku yimid biannahum qaaluu iyagu waxay ku idhahdeen liladiina karihuu kuwii nacay maa nazala allah ilaahay qur-aanku soo dejiyey gaalada nacday munaafiqiintu waxay ku yidhaahdeen sanudiicukum fii bacdi alamri arrimaha qaarkood waynu ka wada socon waanu idinka aqbali arrimaha qaarkood idinkaanu idinka tala qaadan waa munaafiqiinta iyo yuhuudda heshiis hoose la saxeexanaya iyo gaaladii maka ilaahay baa yaqaanoo rabbi waxau ihi wallaahu yaclam ilaahay baa ogsoon oo ka warhaya israarahum waxa ay siraysanayaan ayaa ilaahay ogsoon yahay asraarahumna haddii la akriyo aimada qaarkood oo ay akhriyeen waa jamcu sirin asara israaran iyo sirun asraarun asraartuna waa jamcu sir israarkuna waa sirta lafteeda sirtaa ay afka isu dhuubayaan munaafiqiinta iyo mushrikiinta alla ula socdaa idin idinka digi oo idin ogeysiiye waa mucjisaadka qur-aanka laba waxay ku wada faqeen iyo qofka laabtiisa waxa haraaciyaya inuu dabadda soo dhigay fa kayfa xaalku siduu noqon doonaa idaa tawafatum lmalaaikatu malaaigtu marka ay nafta ka qaadaysa gaalada noocaas arrinku waa adagyi yadribuuna wujuuhahum wa adbaarahum iyagoo wejigana ka karbaashaya xagga dambena ka karbaashaya macnaheedu waxa weeye hor iyo dib labadaba way ka dubaynayaan malaaigtii waxba uma harin daalika kaasi waxay ugu dhacday dalaadaasi biannahum ittabacuu waxay raaceen maa asqada allaha ilaahay wixii ka cadhaysiinaya wakariyuu ridwaanahu raalli noqoshihiisiina way diideen faaxbada acmaalahum camalkoodii buu buriyey am xasiba ma waxay maleeyeen aladiina fii quluubihim marad kuwa qalbigooda cudurku jiifaa an lan yukhrija allaahu ilaahay inaanu soo saaraynin adqaanahum naxligooda iyo nacaybka ku hilan inaanu ilaahay dabadda soo dhigaynin ma sidaasay moodeen yay moodina waxa ku helana ku qarsoon ilaahay baa ogsoon oo yidhi qad badat ilbaqdaau min afwaahihim wamaa tukfii suduuruhum akbar allahu aclam